maamulka degmada Boondero oo kor u qaadaya bilicda iyo nadaafadda degmadaasi ayaa shirkadda ka shaqeysa arrimaha nadaafadda ee saxa ku wareejisay qalab nadaafadeed oo loogu talagalay in lagu soo celinayo bilicda iyo nadaafadda degmadaasi qalabkan ayaa waxaa ka mid ah gaadiidka nadaafadda gaari gacmo iyo badiilo gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada Boondere Maxamed Kaafi Cadow ayaa ka warramaya ujeedka qalabka nadaafadeed ee ay ku wareejiyeen shirkadda
annagoo ka duulayno awaamiirtii maamulka gobolka banaadir oo uu hogaamiyo gudoomiye madaale iyo awaamiirtii gudoomiyaha degmada boondheere ee ahayd inaan la dagaalanno nadaafad xumada qashinka bii'ada ku badanayo si looga hortago caafimaaddarada ku imaanaya ubadka soomaaliyeed ayaan maanta waxaan dardargelinnay inaan kambeni cusub soo dhoweyno kambenigii horena aan kalsoonida kala laabanno bacdimaa uu ku guul daraystay in waajibaadkii shaqo ee aa ugu idmanay degmada boondheere inuu ka qabto oo sidii loogu talagalay uga soo bixi waayey ayagoo hal gaadiid iyo laba shaqaale baahiyihii ay ku koobeen baahida degmada boondheere taalana intaasay ka ballaaran tahay maxamed shucay maamulaha shirkadda sixa ayaa ka mahad celiyay qalabka nadaafadeed ee lagu wareejiyey isagoo sheegay inuu wax badan ka qaban doono nadaafadda degmada waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa guud ahaan maamulka degmada boondheere oo noo wakiishay inaan uga noqonno wakiil nadaafadda degmada waan dareemi karnaa culeyska iyo baaxadda ay leedahay in degmo dhan nadaafadeed lagu dhiigo base waxaan leenahay ilaahay hanagu garab siiyo oo ilaahay hanoo fududeeyo in aan maaragtay kuwii wixii loo wakiishay ka soo baxa in ilaahay naga dhigo intaas kadib waxaan rabnaa inaan isbeddel ka sameyno degmada si guud si gaara waxaan rabnaa babliga goobaha babliga inaan mas-uuliyad gooniya iska saarno qalabka lagu wareejiyey shirkadda sixa ayaa kaalin ka qaadan doono sidii qashin badan ee yaallo qaar ka mid ah waddooyinka loogu nadiifin lahaa maadaama shirkaddani hore u samaysay howlo nadaafadeed oo kala duwan